isteer cutubka toddobaad haddaba boqorkii iyo haman waxay u yimaadeen inay boqorad isteer martiqaadkeedii ka qayb galaan oo haddana maalintii labaad intii la fadhiyey martiqaadkii khamriga ayaa boqorkii isteer ku yidhi boqorad isteerey baryadaadu waa maxay waa lagu siinayaa maxaad i weydiisanaysaa xataa hadday boqortooyada badhkeeda tahay waa lagu yeelayaay markaasaa boqorad isteer jawaabtay oo waxay tidhi boqoroo haddaad raalli iga tahay oo aad ku faraxdid baryadayda aawadeed naftayda ha la iibiyo oo weydiisashadayda aawadeedna dadkaygu ha ii badbaado waayo aniga iyo dadkaygiiba waxaa loo iibiyey in nala baabi'iyo oo nala laayo oo aan halaagano laakiinse haddii naloo iibiyey inaan ahaano rag iyo dumar addoonmo ah waa iska aamusi lahaa inkastoo cadowgu aanu boqorka khasaaradiisa ka xaqmarin karin markaasaa boqor ahashwaris wuxuu boqorad isteer ku yidhi yuu yahay xaggee buuse joogaa kan ku dhaca oo qalbigiisa sidaas kaaga fikiray inuu waxaas yeelo markaasaa isteer waxay tidhi cadow iyo cool waxaa ah haamaan kan sharka a leh markaasaa haamaan boqorkii iyo boqoraddii hortooda ku cabsaday kolkaasaa boqorkii isagoo cadhaysan ka kacay martiqaadkii khamriga oo wuxuu u baxay xagga beerta hoyga boqorka oo hamaan ayaa u istaagay inuu boqorad isteer naftiisa u baryo waayo wuxuu arkay in boqorku bilaayo la damacsan yahay markaasaa boqorkii beertii ka soo noqday oo galay meeshii martiqaadka khamriga lagu dhigay haamaan wuxuu ku sii dhacayey sariirta isteer fuushanayd markaasaa boqorkii wuxuu yidhi xataa ma boqoradduu horteeda ku xoogayaa iyadoo guriga joogta oo isla markii ereygaasu boqorka afkiisii ka soo baxay ayaa hamaan wejigiisii la deday kolkaasaa xarboona oo ahaa boqorka madiidinadiisii midkood oo boqorka hortiisa jooga ayaa yidhi weliba bal eeg waxaa hamaan gurigiisa ag qotomo qoriga deldelaada oo dherarkiisu yahay konton dhudhun oo hamaan u sameeyey inuu ku deldelo mordekey oo boqorka wax wanaagsan kaga hadlay markaasaa boqorka yidhi halkaas ku deldela sidaas daraaddeed haamaan waxaa lagu deldelay meeshii deldelaadda oo uu u diyaarshay inuu mordekey ku deldelo oo markaasaa boqorkii cadho baxay